bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaar ay kulanta fayla jamaa fayla duhur fayla ka dhowaada warkaana duhurnama ee warbaahinta warsan ee baydhabo qodobadaysan kadhiigi doontan haddii ilaaha yara intuuna ka guda jarna iyo welibaa ku mide amarla kor saare shacabka degmada khudura dowladda hoose ee beledweyne oo iyanaya ku hadalay qorasho lakadaya atiro waa soolare ka shaqeeya waa iriida xildhibaan jesow owsuuna ku hadalay hiisada dowladda soomaaliya iyo kenya iyo weliba dagaalkii fudooda cabdiweli gaas owsuuna rajo humoos oo ku muuji doorashada ayaa ku dhihi doonta dalka sanadka lamada kun iyo labaatan kowda dhadhaqaaqa iidan iyo ama dhaqaaqa iidan oo ku socda shabeellada hoose dowladda turkiga ayaa ka dhawaaqday go-aanka lunka horseeda waa corona virus shiino oo usoonayso shaaci ama isu sheegay dalka laka tuhumaya intiisu ku dambeeyay cudurka corona virus
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaar ay duhurnimo yeeda atoo jumaa taariikhdan yeeda ka toosanta toban iyo sideeda bili saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasay walibaayo haayana qodobadii warkaana duhurnimo haddana ka dhawaaday soogiy oo faahfaahsan haddii laahayara intusubada kijara warkan dasin ku akhriyi doona anoo maxamuud cali cabdulaahi gaabshaae kabilaawna sidiisin warkaba ka dhegeysan kureeda markiyo kulonyo weeldan mas-uuliyiinta shaldubun ee maamulka degmada khudur ee harunta gobolka bakola iyo weliba yohasaarana marsha duban ousoo la hariira dhanaga amniga kaaseyti oonasoo la faray dhammaan shacabka kanool degmadaaseyty gadoomiyaga howlo guud iyo weliba guryanta degmada khudur abdirasaaq isaaq saaji saajin iyo weliba usu sheegay intii kulanka laakusaari intii qof usun dhaangaarnameelaseyti degmada khudura ee dhatiyo sunka wada doogno mooto bajaaj oo ciidan shaqayaasa degmadaaseyty
awaamiiro lahaku saare wadida bajaajyada ama mootooyinka oonta badan xiliyadan dembi lakaarigay inay iyaa ku yar ama angaangaarna iskuu wadada walaayo dhifertee dadiir siyaagna isla maraxaantaas adag malaga korta in likalilanka maqaangaarna waqtaayo maxkamadna deerna hebelkaadhili macna saas dartee qof walba waalidiintaas kumada iyaalkaas dhali usilikal xisaabtame walalla walaayo deersisada walan wada weeri haddii ilaayar amar buuxoon hatana gawaag saacadana ku bilaabo anti hato warkay deeri doona inay waalidiintaas iyo halkaas dhali iyo mas-uulku hada doonaan walalla walaayo deersiyaan ama problema inu garsiyaan waalidkana kusaxiixi doon waana lan weeri doon haddii ilaahayar maalin sabtiga hafiisan lanka weeri doona
sidoo kale dhammaan ganacsatada degmada saytiya hudur iyo jeeyo daawooyinka iyo weliba abitaanada iyo weliba la faraya intiyo isku fiiryana tayada daawooyinka iyo weliba haanka ganacsato islamarkaa saytina la sheegay intii ongada korna aan waqtusha dhammaaday oo dhi dadka oo milasayti iyo weliba adeega milasayka fulyowa amarka kubaya maamulka degmada khudur ee harunta gobolka bakola iyo weliba laka sheegay ama usu sheegay gadoomiyaga intii oo ku qaadan doonaan tilaabo sharciga waafaqsan ma jartay in magaaladan laxageliyahay cabitaana daawooyin dhi waxyaabaha soo dhan ilaa hatana jaraan mainku digaana lan walbo ganacsatee deegaankan ganow in waxyaabahaas dhi oo yani expire date ah inkagado korno magaaladan gudaantii cid alaydanka aragnoon ganaa xoogle la saara doon daawooyinka dhi cabitaanka dhi waxyaabahaas inay ku fogaadaan ishay walbo la gado oo dadka isticmaalayaan aad consume haanan isticmaalo oo expire date-ka waa inay ku meleraay dadkii oo ah inshaa kuwaanta waano banaanka ku mara
dhinaga kalena dowladda hoose ee beledweyneha iyo weliba ayaa ku hadlaya qorashaga lakadaya atirawa solarka ka shaqeeya waa iriida waryaagana bashiir cabdullaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkun milaan inku diri ku-xigeenka duqan magaalada beledweyne cabdi xuseen xinjeex ayaa sheegay in dowladda hoose ee magaalada beledweyne ay waddo qorashe lagu dayactirayo nalalka ku shaqeeya cadceedda oo qaarkood xilligan aan shaqaynin kadib markii cilad ku timid qeybaha ee micnaha nolosha ee soolarada ee magaalada oo micnaha maarata ku xiran siiba laamiga ee soolarada ku xiran oo laba kun ee toban iyo saddexdii xilligii oo la sameeyey soolaradaas muddo badan ayay shaqaynayeen wax haba yaraate ee laba kun toban iyo saddexdii ilaa laba kun iyo labaatanka hadda lagu jiro wax haba yaraade ee dayaxtir ay helayo ma jirto wixii way taagan yihiin mana shaqeeyaan shacabkana waxweyn ayay u haayeen magaaladana way ifinayeen habeenkii leerka waa lagu adeeganayey bilicdii magaalada ayay dib ay usoo celinayeen hadda xoogooda waa dansan yihiin haddii aan nahay anaga dowladda hoose maayer ku-xigeenkii duqa magaalada waxaan rabnaa marka maadaama muddo badan ay waxaas ay taagnaayeen oo dayactir aysan helin in hadda aan yacni la kaashano hay-adaha oo magaalada fadhiyo fadhigooda beledweyne oo yihiin waxaan rabnaa wax alla wixii oo macnaha laamigaas raacsan oo ka hadlaysan in micnaha maaragtay dayactir aan ku sameyno wixii ka hadlaysan oo markaasi dayactirka u baahnaay waxaan rabnaa marka assessmentigii la sameeyey wixii marka hadleysnaa iyo wixii oo fiyoobaa wixii oo hadleysnaa ayaa batay marka maadaama marka wixii ay sameyn ay rabaan waxaa jirto qeyb oo qoraxsinka ah iyo qeyb oo bariga waxa uu sheegay in hadda uu qorshaha yahay in konton xardo oo ku shaqeeya cadceedda ay dayactiri doonaan hal meelaan dayactirayna marka ma dhehayno magaalada waa hal waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo in qeybtaas qoraxsanna aan dayactirno qeybtaanna aan dayactirno saas darteed wixii markaas assessmentiga soo dhammaaday dhanka buunduweyn xaggeeda maxaan ku sheegaa oo macnaha laga leexiyo aargada ilaa iyo macnaha buunduweyn wixii baallo u hotaagan holowdaag wixii baallo u hotaagan xaawataaka wixii baallo u hotaagan ilaa iyo waa kaasaa iyo nuur xawaad ilaa iyo ceel jaalle waxaan doonaynaa kontonkaas baallo assessmentiga lagu soo sameeyey in la dayactiro waxqabadkoodana la rabo bilicda magaalada inay soo celiyaan oo noloshii oo baallooyinkii oo taagnaay magaalada loo shido annaga dowladda hoose haddii nahay kaligayna waxba ma qaban kara waxa waaye marka in ay kaalmo aada heshid si ay magaaladayna ay bilicdeedii magaalada ay usoo noqoto saas darteed waxaan rabaa shacabka reer beledweyne inaan macnaha maaragtay aan ku dardaarmiyo ayagaa iska leh waxaa loo baahan yahay inay ilaalsadaan waxaa loo baahan yahay marka in macnaha maaragtay dayactirkaasi oo la dayactirayo ayaga loo dayactirayo waxa loo sameynayo waa shacabka reer beledweyne ayagaana laga rabaa inay ilaalsadaan
codkaasi weliba dambeeyey codkii ama warbixintii waryaagana bashiir cabdullaahi cusmaan saniinku diri magaalada beledweyne ee gobolka hiirana xildhibaan ibraahim jesob ows iyo weliba osunusu ku hadlaya xiisadda dowladda soomaaliya iyo weliba kenya iyo weliba dagaalkii hudoodoso kudhay waryaagana cabdinaasir axmed mayo iyo faahfaahinta warkuninhaya
xildhibaan aamiin jesow oo ku mid ah xildhibaanada golo shacabka iyo sheegay in xiisada udhexayta soomaaliya iyo kenya iyo dagaalkii kudhihii xaduuduhu isu saameyn ku weeladay murunka badda ee andhexeeyay lamada dowladood xildhibaanka oo la hadalaya b b c dii yameyba isu sheegay in kenya iyo sicadii hanka xadgudubtay soomaaliya islamarkaasayna iyo huway hayta koox jabhad oo usoolajeeda ciidamada usoo gaamiyo cabdirashiid janan waa siduus hadalkan dheke saasoo kale mayba isu sheegay xildhibaan aamiin jeesow in dowladda soomaaliya dhowr mar kenya iyo ankadigti in eroojida fargelin isu sheegi in iyo kahayta arrimo soomaaliya balse dhig jalagninsiina anka dambeyntii mayba isu sheegay xildhibaanka in dowladda kenya iyo welisha dhibaatooyin iyo kahayta soomaaliya maybana isu sheegay in soomaaliya ogolaada waa waadax waaye waxaa muxuu ahay xadka ka socdo sidaad la socotaba arrintii badda ayaan anagu aragnaa inay daba taagan tahay barashar ay saarayso dowladda soomaaliya dowladda kenya ayaan u aragnaa kan ugu daran oo runtii aan dhihi karo weliba damiinnimo ayaa keenayso waxaa weeye in xadkii mandheera iyo iyo muxuu ahay beled xaawo in jabhad lagu aas-aaso oo aada arkayseen inuu dagaal ka dhacay oo shacabkii labada dhinacba ay wax ku noqdeen marka anigu waxaan qabaa arrintan oo dhan waxay daba socotaa arrintii badda xildhibaanadii reer madheera iyo wajeer waad maqlayseen waxaa afkooda ka dhacayay in ay lahaayeen nin ka fakada cadaaladda oo wadankooda soo galay oo dowladda soomaaliya baacsanayso hanagala celiyo
idaa mahadsanyoodkaasi welibaan dembey warbixintii waryaagana cabdinaasir axmed mayow dhugunsidayaal wiil wararka duhurme dhugunsta haytan welibaan isinku dhugunsta haytan warbaahinta warsan ee baydhabo mawjidii f m siyad siyad dhaweysan lama megahertis iyo mawjado ka gaaban s w life streamka dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba dhaqdhaqaaq ciidan oo ku tiraabtay oo kawadana degmada awdheegle ayaa ku tirsanta gobolka shabeellada hoose meelasiitoona dagaaliso kudhay howlgalka kureed iyo weliba hamiinka horaa weeraryo ka qaadana saldhigga ciidamada dowladda iyo kilayin awdheegle ciidamada dowladda xubno ku tirsan dhinaga al-shabaaba welibana meelaseydisa kudhi dagaal isu socdiolku badan halsa dadka rooga degmada awdheegle iyo weliba warbaahinta warsan ee baydhabo yoon sheegana intii raabti hore ciidamada dowladda meelaseydyo ka wadan ah dhadhaqaaq ciidan oo meelaseyo ka wadan ah ama iyo isticmaalaan dhinaga baaburtaan dagaalka degmada awdheegle gobolka shabeellada hoose iyo weliba ciidamada danab iyo lubareegana dhatiisnidkuna dhaafni lamadu kiintumid sagaalkii iyadoon meelasiti iyo kusuubkusuubsan saldhigyagubin welibana mararka qaar meelasiti weerar iyo kulakulumaana dhiniga al-shabaaba ra-iisul wasaarigii hore dowladii kumeeli gaarkaya hayti waana laka dhisiya dalkay jabuuti abduweli maxamed ali gaasi waana sidoo kale tanagadi madaweynagii dowlad goboleedka puntland abduweli maxamed ali gaasa iyo weliba uuse ku hadlay doorashada ayaa ku dhihi doonta dalka sanadka lamada kun labaatan kila lamada kun labaatan kowda abduweli maxamed ali gaas iyo weliba uuse raajahumuuse ku muujaya dadaalada ayaa ku socota waana iyo wajahayta doorashada iyo weliba waktiga melasiti ku dhihi doonta welibana dowladda uuse ka dhalile intii iyo melasitian kugo-onayna qobdobka doorashada gaasiya weliba shacabka soomaaliyeed usan jeediyay indimelasiti oon ka aqbalna waqti kororsi ama reedan dhakabolka suubyaba doorashada dalka obaana la filahaya intiya dhiida dhammaadka sanadka lamada kun labaatanka lagu bilaabo sanadka taasooda dowladda turkiga weliba ayaa ka dhawaaqdaya go-aan lagu horseedoa cudurka corona virusa dowladda turkiga weliba ayaa sheegdaya intii dowladdiya ku go-onta laku bilaabo tumilata bilatan la fasawa muddo saddex todobaad iskuulada iyo weliba jaamacado turkiga dowladda iyo weliba ayaan meelasiti ka sheegdaya intii meelasiti laku filahaya ama xaalad deg deg a meelasiti laaka saari welibana ayaa sheegdaya intii iyo tilaabadan iyo meelasiti ku horseeda doonaan faafowka cudurka coronavirusa ka dambeyntii dalka shiina ou suhaayo wadankiinka horeeya usoo ku faruurmay hanuunkan cudurka coronavirus waan dunida kalanaduusu ka faafi iyo weliba yoo ku hadlana dalalka lakatuhumahaya intiisu ku dambeeyay faafowka cudurka coronavirusa warkii duhurnamo dhugunsidayaal hilagunsin kula sooteen warbaahinta warsan ee baydhabo naasrunkun iyo ninkadhonyo warakaano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa sinsare waana sininso siyaaya maata kudeertowa dhaniga sanaado maariyahay tinti warkun warlamada reedun kulamaan haddii ilahyara kan tomonka saaca sarnama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimafayla